bismi illahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa shacabka puntland meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib shirkan jaraa-id wuxuu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay arrin la xiriirta puntland mashaariicdeedii fashilmayay ama wax ka soo noqonayeen oo haddana waxaa weeye amoodid inay wax ka soo kordheen arrintaasi waxay la xiriirtaa waxaynu horey u ogeyn mashruucii waddada garowe gaalkacyo meeshuu ku dambeeyey xukuumadda gaas mashruucaasi musuqmaasuq ay ka samaysay iyo say ugu fashilantay deeqbixiyihii dhaqaalaha wax ku ballanqaadayna waxaa weeye statementii uu ka soo saaray shacabka puntland meelay joogaan ba waa wada ogaayeen arrintiina ilaa xad meeshii dowladdu ka garaabi lahayd ama xukuumaddu ka garaabi lahayd haddana inay minority ku sheegtay deeqbixiyihii waxaa weeye waa arrin nasiib darro ah arrintaas waxaa weeye waxay kaliftay kalsooni darro lagu qabo qaabkii xukuumaddu qandaraaska u bixisay iyo shirkadda siisay iyo qaabkay qualitiga iyo waddadaas mashruuca u fulinaysay dhaawac weyn wuxuu u geystay puntland iyo waxaa weeye mashruucii loo hanweynaa ee ballaarnaa waxaana nasiib darradaa leh ama hoggaanka iyo arrintaa eedeeda kow ka ah madaxweyne cabdiweli oo arrintaasi waxaa weeye dayaceeda waxaa weeye aan lala wadaagin arrinta xigtaa hadda haddana soo kordhay waxaa weeye waxaa dhinac socday mashruucaas mashaariic biyoxireenno ah oo waddada dhismaheeda mooye mashaariic la socday oo kow soddonkii bishii agos laga daahfuray degmada buurtinle wasaaradda deegaanku ay hoggaaminaysay nimanka deeqbixiyaha dowladda jarmalka iyo hay-adda ji haysadna ay diyaar u ahaayeen haddiiba waddadii la musuq maasuqay inay mashruucaas maaragtay deegaanka waxtarka u ah ee biyoxireenada ah ay ku aaminaan ama siiyaan ama ay fuliso wasaaradda deegaanka maadaama ay waxaa weeye mashaariic badan fulisay waxaa nasiib daraa marka madaxweynihii puntland in hay-ad isaga hoos tagta ee baasaweyn ay mashruucii noocaas ahaa lifelineka ahaa oo hay-addaasi ay wasaaraddii deegaanka maaragtay heshiis kula gashay inay ka fuliso waddanka in hay-addii baasaweyn oo madaxweynuhu dabada ka riixayo ay mashruucii qoraal ka samaysay una gudbisay hay-adda g isad ayadoo dalbanaysa in mashruucaas la joojiyo sababna uga dhigaysa biyaha dusha ah annagaa leh lama siin karo wasaaradda waana ilegal marka waxaa nasiib darro ah shacabka puntland waxaa weeye aysan filaynin in madaxweynahoodii waxaa weeye wuxuu u keen iska daayay wixii loo keenay uu ka musuq maasuqayo uu hor istaagayo qaarna uu musuq maasuqay tanna uu si cad u hor istaagay iyadoo shacabkii loo ogeeyey mashaariicdii la daahafuray lala soo galay saxiixa hay-addii g iz waxaa kaloo nasiib darro ah inuu madaxweynuhu quuri waayey haddii xukuumadda xukuumaddiisa wasaarad ka mid ah loo maaragtay lagu aaminayey mashruucii haddii mashaariicdii kale lagu aamini waayo isaga sababta aniga lagu aamini waayo oo mashruucan wasaaradda deegaanka loo siiyey inuu ka xumaado oo sidaa darteedna mashruucii u hor istaago oo uu hay-addii baasaweyn uu ku bareeshargareeyo inay qoraalkaas ay la wadaagto g isad mashruucina hadda uu yahay mashruuc disputed ah oo la yiri ha la joojiyo qoraalkana saad ka arki doontaan waa qoraal aada iyo aad ah markaa waxaa weeye arrintaasi waa arrin aada iyo aada dhaawac u ah waxaa loo baahan yahay shacabka puntland iyo deegaanada mashaariicda laga fulinayaba dadku inay arrintaa ku baraarugaan madaxweynaha puntlandna waxaan ugu baaqayaa waxaa weeye madaxweyne arrintaasi ka fiirso mashaariicda waxaa weeye haddii wasaaradda deegaanka iyo hay-adda baasaweyn oo labadaba ku hoostaga ay isku qabteen qaabkii wada shaqaynta waxay ahayd inaad dhexdhexaadisid waxay ahayd inaad xal ka raadisid waxay ahayd mashaariicdii socday socday inaysan saamayn laakiin isqabadkii inuu gaaro in mashaariicdii la daha furay ji aysad khilaafkii gaaro oo mashaariicda la hor istaago waa arrin aan la filayn waana arrin muujinaysa mashruucaasi milyan iyo laba boqol mashruuc ku kacayuu ahaa biyoxireenadaas oo loogu talagalay mashruucaasi madaxweynaha iyo dadka ku xeeran waxa weeye waxay istuseen ama u muuqatay xilliga kala guurkaah in wasaaradda deegaanka mashaariicdaas laga wareejiyo si loo musuq maasuqo sidii waddada loo musuq maasuqay arrintaasoo ah nasiib darro arrintaasoo ah cadkan oo ku cunay ama ku ciideeyey haddana waxay muujinaysaa kii aysad inaysan ku aamini doonin madaxtooyada puntland iyo hay-adaha la shaqeeya mashruucaas masiirka ummadda ah waxayna kalifaysaa mashruucaasi inuu mar labaad sidii kii waddada ay kii aysad la noqoto arrintaasna waxaa weeye nasiib darro weeye madaxweynaha puntlandna waxaa laga sugayaa inuu ama mashruucaas waddadii kii hore mariyo ama uu arrintaa ka daba tago warqadda ay qortay hay-adda baasaweyn oo amarkiisa ku soo baxday oo ogaanshihiisa iyo buushgarayntiisa ku soo baxday arrintaasi waxa weeye waa nasiib darro shacabka deegaanka puntland ee waxaa weeye mashaariicda laga fulinayana waxgaradkooda waxaan ugu baaqayaa inay arrintaasi ka dhiidhiyaan waa idin salaamayaa aad iyo aad baad mahadsantihin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu